kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka martida waxaa marti iigu ah xuseen carab ciise wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya oo haatan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya xuseen waxa uu madax u yahay guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya mudane xuseen carab ciise ayaan ka wareysanaya xaaladda amniga ee soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho mudane xuseen carab kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o a maadaama aad tahay madaxii guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliyana maanta la weeraray toddobaadkana xildhibaan soomaaliya u dhintay bal waxaad ku qiimeyn kartid xaaladda amniga ee magaalada muqdisho xilligan la joogo waad mahadsan tahay ramadaan kariim runtii marka hore waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiibeeyo marxuumka admiral hayd oo maalin hore gacanta ka daran ku dishay magaalada muqdisho wallahi saad sheegtay xaaladda amniga dalkoo dhan runtii wadada dagaal ku jira imika waana adag laakiin xaaladda maanta ka dhacday baarlamaanka waa xaalad aada u fooxun bay ahayd saad sheegtayna dee dad badan oo amniga ku shaqalay ama askar lagu dilay magaalada muqdisho dhexdeeda intii imika rabadaanta lagu jiray marka runtii waxay u baahan tahay shaqo adag oo cad iyo laabadana cadcad in laga qaado xagga amniga oo maaragtay isbedel cad oo sax ah oo iyo operationada wixii la samayn lahaa oo banaanka yaalla in la qaado lagu qaado anaka baarlamaan ahaan shaqada waxa weeyaan oversight inaan ra'yi keenno iyo inaan inaan la xisaabtanno hay-adaha aan ku shaqeynahay waana samaynay taas recommendationkaygi waa gudbinay laakiin weli waxaad moodaa maaragta dhinac kale ka yara liidato wa tahay markii weerarkii koowaad ee baarlamaanku dhacay bishii may siddeed iyo tobanka qof ku dhinteen waxaad sheegtay in guddigiina difaacu aad gudbiseen digniin ku saabsanayd in ay dhici karta in baarlamaanka lasoo weeraro oo digniintiinii aan waxba laga soo qaadin xog ma hayseen ku saabsan weerarkan maanta baarlamaanka lala damacsanaa wallahi de runtii iyadoo basha la marayo xog iyo waxaaba looma baahantahay nimanka lala dagaalamay adag wada cadeeyeen dad mowqifkooda iyo waxyaabaha ay sameynayaan xog intaa ka weyna looma baahna waxaa loo baahan yahay diyaar garow iyo kahortag kii baanan weli sugeynaa iyo weliba hal arrimihii hore dhacay in dhaceen iyo ciddii ka dambeysay ciddii la horkeeni lahaa waliba ciddii ka mas-uulahayd inay inay ka hortagto oo lala xisaabtano marka runtii ilaa ay taasu dhacdana horumar ma dhacayo shacabku runtii meesha uu kalsoonida ka sugaya waa halkaa marka haddii aad talooyinkaasi aad sheegayseen gudbiseen maxaa loo qaadan laayay talooyinkaas maxay kula tahay way ka khaldan yihiin hay-adaha amniga ee soomaaliya wallahi runtii hadda waxa weeyaan ama marka hore la qaadan waa la qaadan laakiin maanta weeye go-aano ad adag ay soo baxaan shacbiga kalsoonida loogu soo celiyo wada shaqeynta shacbigana waa muhiim haddii shacbiga aan kalsoonidiisa la haysanin programka soo keenta ku kuma soconayo shacbiga kalsoonidana wuxuu ku imaanayaa in inay maganaysa dowladnimadu ay qof kasta xaalato saamayso faa'iidadeena uu arko hasa maka ka maqan nimankana taasay ka faa'iidsanayaan shaqada loo baahan yahay ee laga hortagayo waa soo bandhignay runtii marka waa waa maaragtay dee midaan la yaabanahay marka maaragtay waxaa runtii howlgal saxa arrintaa looga samayn waayey iyo maarata ama dee ama consequence uga iman waayeen ma aha runtii qof iyo laba waxaa loo baahan yahay change kor ilaa hoos oo loo helo markaa kahortag qaran uu samaysmo laakiin xuseen carab ada hadalka ku watee habeecsanaantan iyo waxqabad la-aanta hay-adaha amnigu wax imika bilowday maaha adigu wasiirkii gaashaandhigaad ahayd xilligiinii qaraxyo way dhacayeen mar kastoo qaraxyo dhacaan dowladdu intay isku timaaday ayay ballan qaadayeen inay tallaabo qaadaan cidna wax may samayn marka arrintani waa arrin soo jiitamayso muddo dheer soo socotay saan kuu sheegay horta runtii dambe way kala stage baa lasoo marayay marbu soo hayaagaysay ma maaragtay maraba qolaba way imanaysa waxbay kusii daraysay laakiin waxa wey waa in la gaaraa stage ay waxaan magaranaysaa markaa ama ay istaagaan ama ay aada u yaraadaan ama si tan shaqaynaya oo joogta ah oo markaa cid kastoo loo keeno madax ka noqota ay ay wali karto ayaa loo baahan yahay tii baa weli la gaari la-yahay taasuna waxay ku imanaysaa amniga iyo shaqaalaha dowladda u fadhin waa inay dad qaran noqdaan oo soomaalida iska dhex arkayso oo ku jirto oo matalayso oo wadaninimo ku shaqaynaya haddayna taasu jirin presarka noocaasi aanu jirin weligeed hagaagi mayso waana lahubaa taas leanna waxa lahuba cadowga wax ka dhex faa'iidsanaya wuxuu arkaya inaan lasu xidhnayn marka ka meesha ka maqan waa taa hay-adaha dabadiskooduna wuxuu ku imanayaa dad tayadeedii le aqoonteedii le wax kasta le level kasta la geeyo maaha kor un iyo hoos iyo inta dhexe meel kasta waa run waktigii waa dhici jiray accidenty laakiin waad ogtahay improvement baa jiray horumar baa jiray haddana maaragtay waxaa la rabaa marka markasta la yimaado in wax lagu sii daro ilaa ay ka gaadho heer bahalkii marka ama ay dhammaanayso joogsanayso ama ay aada u yaraanayso laakiin inay sii kordha maaha
dad badan dad badan waxay soo jeedinayaan mar haddii ay hay-adihii amniga iyo dhammaan hay-adaha arrimahan ku shuqul kale ay arrintan aysan waxba ka qaban karayn inay meesha banneeyaan oo iscasilaan ma kula tahay in la gaaray waktigii tallabadaasi ay fulin lahaayeen
wallahi runtii taasi waa mid iyo horta ku xidhan oo ninka mas-uulka de haddoo anu shaqadiisa kasoo bixin runtii joojida wana haboona waa sidaa laakiin dee ragga hogaanka haya shaqada kulix ama malihi anigu oversight iyo recommendation baan lagu leeyahay laakiin ogow ma aha amniyo keliya waxaa la rabaa dowladnimadu social services waa qofkii soomaaliga aha muwaadinka ahaa dowladdu waa inay tacliim caafimaad biyo koronto daryeelka waa inay samaysaa
wada shaqaynta markaan soo hadal qaadno adiguna wasiirkii difaacaad ahayd xilligaagiina qaraxyo way dhici jireen siday tahay wada shaqaynta ka dhexaysa hay-adaha amniga ee soomaaliya dad badan waxay leeyihin iskuma xirna qolo walba dhinaceeday ordaysa taasaana keenaysa in laga dhex faa'iidaysto marka adigu maxaad ku cabiri kartaa runtii arrintaas waa waa arrin muhiima in laga hadlo leanna waxa weye haddayna hay-adaha saa uwada shaqaynin oo xal ahayn xagga maaragtay isku ajenda ahayn waa laga faaidsanaya waa saad sheegtay waanta ugu weyn ugu muhiimsan in la abaaro ay tahay especially waqtiyada adaga dagaalka lagu jiro in la maaragtay lasu keeno hogaanka oo la yidhahdo ma garanaysaa sideeben ula dagaalanaa isku loodaana wax hawlaha aynu wada fulinaa laakiin haddii la kala wada baxsan yahay oo ninkasta goonidu ku shaqaynayo waa laska hor imanaya ninkii baa kala amin baxaya runtii markaa arrimo badan oo xagga amniga oo aada dib looga fiirsado ayaa hadda loo baahan yahay runtii maaragtay aad baanu jadwalka uga dambeynaa markaasaan ku sheegay waxaa loo baahan yahay go-aano adag oo shacabka soomaaliyeed ay markaa ay dugsadaan ku seexdaan taliyaha bilayska oo maanta ka hadlayey kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha bilayska oo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiraduna ay ka qayb galeen waxa uu dadka ka codsaday gaar ahaan shacabka muqdisho in ay gacan siiyaan ciidamada ammaanka dadka muqdisho markaad eegtona kalsoonida ay ku qabaan ciidamada ammaanku aad bay u liidataa aad bayna u yar tahay oo waxay dabcan ogyihiin in hay-adihii ammaanka ee soomaaliya aysan ammaankii wax badan ka qaban marka siday u imanaysaa in shacabku ay ciidankii ammaanka taageeraan haddii iyagii aanay ku kalsoonayn wallahi wadashaqaynku waa two way street waxa wey joogna shacabka aad baa wax loo weydiiyey loo weydiistay wadashaqayn laakiin runtii shaqada annakana waana la rabaa si markaa qofkii ku aasno taasaa ka muhiimsan camal aad qabanayso iyo ficil aad qabanayso ayuu kugu aamini karaa qofka hadalku hadduu barto maaragtay marka dambe waa laga aamin baxaya marka anugu runtii waxaan qaba focuska iminka inaan saarno sidii program aan u dejin lahayn runtii ay dadku nagu aaminaan laakiin inaanu midahno ma garanaysaa markasta shacabku hanala shaqeeya shacabku dadkiisa wuxuu kaa rabaa adiga shaqo iyo hawl iyo wuxuu kaa rabaa inaad tusto inaad isaga ilaalinayso daryeelayso awoodeedina aada leedahay marka antaala imaano shacabku waa naaminaya waana nala shaqeynaya horena waa usoo aragnay runtii wadashaqeynta noocaas ah waana la keeni karaa waana dhici kartaa marka waad ogtahay in kalsooni darro dhinaca shacabkuna ay jirto haddii ay jirto waa mushkila wax wax fulaya ma jiraan saan ku sheegana waxay ku imanaysaa sida keliya ku imanaysaa waxa weya qofku shacabku arko ina dowladdu markaa isaga daryeelkiisii iyo awood ay u leedahay inay inay badbaadiso dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli oo isna maanta isla munaasabadaasi ciidamada bilayska isugu yimaadeen ka hadlayay wuxuu sheegay in xukuumaddu ay awooddii iyo qalabkiiba hayso ay arrintan wax uga qaban lahayd balse ay meesha ka maqan tahay qaabkii hadalku isticmaale wuxuu yidhi qaabkii ayaa naga maqan marka maxay kula tahay maxaad ku cabiri kartaa arrintaas wallahi waa arrin aada u adag hadii la yidhahdo qaabkii hadday maqan tahay marka wa waxa weye khatarteeda leedahay waa in imika markaa in la dejiyo immediately waxa markaa khatar baa lagu jira waxaa loo baahan yahay markaa in qofka hatuu hataa oona haysan awood lahayn hataa inuu ogaado markaa mowqifkiisa oo hataa ka bilaabo marka runtii hadda saan kuu sheegay sida ugu dhasaha badan inta yara xataa aad haysato saad isugu ilaalin lahayd waa muhiim inaad inaad program udejisato xataa haddaan aad awood lahayn laakiin in haddii aad ballan aan awoodi karin waa mushkiladba waxa weye waxaa imanaysa unta magaranaysaa markasta aad ku fasilanto ilaalintii wa gartay haddii aan usoo noqdo xuseen carab bartilmaameedka la bartilmaameedsanayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan waa kii uu dhintay allah u naxariistee xildhibaan xayd ururka al-shabaabna waxay wacad ku mareen in ay xildhibaanada baarlamaanka mid mid u bartilmaameedsan doonaan arrintan siday idinka idiin saamaysa markaad eegto xilligan mana jirtaa wax tallaabooyin ood qaadeen oo aad kor ugu qaadaysaan amnigiina wallahi daniyo horta ninka waqtigiisii marka gaadho waa soconaya anaku de dadkan dalka joogaan xildhibaanadaas waan ogahay runtii waa niman wadaniyiina oo ay ka go-an tahay inay dalka joogaan kuna shaqeeyaan duruufo adag annaga oo keliya maaha dadka dalka joogo dhan baa ku jira duruuf aada u adag runtii oo waqti dagaal oo dal dib loo soo dhisayo kulligay waxaan u balan dalka inaan ku noqono ka qayb qaadano dibadhiskiisa dhibaatooyinkeeda iyo riskseeda waa ognahay runtiina de waan ilaalinayna inta inta karaankayga ah laakiin taas maarata nagama joojinayso runtii inaan ummadayada aan u shaqayno oon duruufahan adaga ee runtii ay ku jirto aan ka saarno leanna waxaan u bahan meesha la maraya meesha soo dambeysay haddaana saarin ummadda soomaaliyeed duruufahan adag runtii waxaa laga yaaba inaanan weligeed dib uga soo noqonin marka waa isaga dhaba dhabar adeegeena meel aan u soconaa ma jirto anagu dalkayga waa kan kanaan kusoo noqonay dal ajnabi anagu maaragtay maaha waa waan tagnay yes waa waxbaan kasoo barnay laakiin dalkayga waan dib kusoo noqonay waxaa jirtay in ilaalo la ballan qaaday la siinayo xildhibaanada baarlamaanka oo miisaaniyadda arrintaasi lagu daray arrintaasi ma suuro gashay dhammaan m dhammaan xildhibaanada muqdisho jooga iminka ilaalo ku filan ma haystaan
arrintaasdara weli mma ma ma ma ma suuro gelin lakin de nin kastaaba runtii waa yaqaana isu ilaali waa ka shaqeynaya amnigiisa laakiin waa jirtaa mas-uuliyiin ka saaran baarlamaanka iyo guddoonka inay runtii daryeelka xildhibaanada iyo mas-uuliyiintaba nin kasta mas-uula waa oo dalka maaragtay ushaqeynaya uu ubaahan yahay marka arrintaas aad sheegtay miisaanada weli ma hirgelin lakin waxaan rajeyneynaa bishan imaka bilaabmaysa inay inay inay hirgasho wa tahay laayaan qofka matala shacabka xildhibaanka shacabka matala magaca shacabka ku hadla haddii la aaminsiiyo waxa wey shacabkii baa la cabudiyey marka runtii daryeelkiisa iyo ilaaladiisa dan waa dan qaran waa waa magaranaysa leen hawl qaran buu haya qofkii wa tahay waxaa kasii muhiimsan laakiin runtii environmentkii shacabka soomaaliyeed mafkooda in in amnigooda la ilaaliyo marka iyakan la dhex degan yahay oo lala joogaa marka kulli dadka maaragtay in national ah maaragtay loo eego runtii daryeelka iyo iyo iyo securityga marka xildhibaan walba isaga jeebkiisa ka bixinaya ilaaladii ilaalada ilaalinaysa amnigiisa ha hadda ha laakiin insha allah waxaa jira program aan u dejinay oo oo miisaanada ku jirta oo maaragtay daryeel security
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti iigu ahaa xuseen carab ciise oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya haatanna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya wuxuuna madax u yahay guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo